sabuuraddii soddonaad rabbiyow waan ku sarraysiinayaa waayo kor baad iga yeeshay oo weliba igama aad dhigin in cadaawayaashaydu ii faanaan rabbiyow ilaahayow waan kuu qayshaday oo aadna waad ii bogsiisay rabbiyow waxaad naftaydii kor uga qaadday shi'ool oo waad ii sii noolaysay si aanan yamayska ugu dhicin quduusiintiisoy rabbiga ammaan ugu gabya oo mahad ku naqa magaciisa quduuska ah waayo cadhadiisu waa daqiiqad keliya laakiinse raallinimadiisu waa cimriga habeenka waxaa jirta oohin laakiinse aroorta farxad baa timaadda aniguse intaan barwaaqaysnaa waxaan idhi weligay dhaqaaqi maayo rabbiyow raallinimadaada aawadeed ayaad buurtayda ka dhigtay inay si adag u taagnaato wejigaagaad qarisay oo anna waan argagaxay rabbiyow adigaan kuu soo qayshaday oo baryootankaygii waxaan gaadhsiiyey rabbiga bal markaan yamayska ku dego maxaa faa'iido ah oo dhiiggayga ku jirta maciiddaa ku ammaanaysa oo ma runtaaday sheegaysaa rabbiyow imaqal oo ii naxariiso rabbiyow kaalmeeyahayga ahow baroortaydii waxaad iigu beddesha cayaar oo dharkaygii joonyadaha ahaana waad iga furtay oo waxaad ii guntisay farxad taasuna waa si nafsaddaydu ay ammaan kuugu gabaydo oo aanay u aamusin rabbiyow ilaahayow weligayba waan kugu mahadnaqayaa